degmada kurtanwaare ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo muqaadaraad kadib markii howlgal halkaas ay ka sameeyeen ciidamada xisbada ee walaayadaasi dad badan ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala degmada halkaas oo lagu gubayay waxyaabaha dhacay oo caafimaadka bulshada lidiga ku ah oo ay ka mid yihiin raashiinka dhacay iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa aada u soo dhoweeyey howlgalka lagula dagaalamayo waxyaabaha lidiga ku ah caafimaadka bulshada wixii oo expire ama daawo ha aadeen ama raashin ha aadeen labadaasa ugu daran daawada xoola ha noqoto ama dadka ha noqdo waxaa la rabaa insha allahu tacaala wixii lagama mamnuucay oo expire ah caafimaad ahaan hata waa noo daran yihin ragga ganacsatada ah oo keenaya macnaha raashinka ama daawada ay iska ilaaliyeen hadda ma tuhinsanin qof ganacsi oo maanta kusubaara jooga ama daawo ha gado ama raashin ha gado qof hadda expire gadaayo ma jiro lakin yaan laydinku sirin markaad soo gadaysaan laftiina iska soo ilaaliya dadkayaga waa loo tashtay waad aragteeno raashiinkii fiicnaana lala dagaalamaa waxyaalihii xumaa la keenaa sasintii abuurka waad aragteen gaalo meeshay marayso new dagaal waxaa jira diina dagaal waxaa jira caafimaada dagaal waxaa jira hunguriga iyo irsaaqda la cunaa dhaqaalaha jira dagaalah waxaasoo dhan iyo mid maskaxdeed waa jira waxaana leenahay maskaxdiina ilaaliya caafimaadkiina ilaaliya oo irsaaqdiina xalaasha ilaaliya dhulagsiina ilaalsada wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa dhaqangelisay xamladii irshaadul umma iyadoona degmada kuntuwaari ay ka mid noqotay meelaha sida rasmiga ah looga dhaqangeliyey xamlada